xadaثna khليفة qال xadaثna بن مهدي qال xadaثna المصنى وبن سعيد عن qتاadة عن أنس qال أنه qاaل المصنى ومصنى بن سعيد baa la yidhah waa nin adigu kolay kutubta dhexdaaba ruwaadooda kaba mid oo ثqa weeye atbaacu taabiciinta dadka ugu waaweynna kaba mid ah wuxuu yihi markaa anas bnu malik qaala kaana nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa haajad hadday kacdo riixun dabayl shadiidatun daran oo dabayl xoogle ay markaa dhabataanba ay kacdo qaala wuxuu odhan jiray allahuma inii as'aluka min khayri ma ursilat bih wacuudu bika min shari ma ursilat bih waa ducaadii reexa dabayl maaha laydh yar iyo dabayl yaroo khafiif ee dabayl xoog leh haddii bal matalan ay kacdo wuxuu odhan jiray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ducadan buu odhan ilaahay weydiisan jiray uu ku baryi jire allahuma ilaahayow inii anigu asaluka waxaan ku weydiisanayaa min khayri maa kii khayrkiisa ursilat la diray dabayshan bihi isaga sababti oo wixii loo diro dee inay roob matalan ay ama daruur ururiso kaxayso ay darariso bal matalan markaa dabadeedna ay roobkii da-o dadkii iyo dhorkii dhulkii iyo xooliiba ay kuba intifaacaan baltaas taa khayrkeeda ayaan ku weydiisanaya noocyadaas waacuudu bika ilaahu waxaan kaa waan ku magan gelayaa min shari maa kii sharkii baan kaa magan gelayaa ursilad la diray dabayshan bihi isaga sababtii ama isaga lalaba diray oo wixii loo diray halaag iyo waxbaabiin iyo taasba ahayd sariixdii qoomkii caad lagu diray oo kale taas baana ilaahu kaa magan gelaya kole xadiid kaleo muslim kuba sugan oo caaisho xadiidkeeda oo isaguna sidan ku yimi waa jirtayo bal ducadii imaka duco kalena waa inoo dambaysaa ma rasuulka ilaahay lainoogaba soo naqliyeye waxaa adciyadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh cinda hubuubi reex weeye dee tan baa kaba mida ma tan baabay ahayd xadiidka muslim ee caaishana kolley lafdi ahaanna waa ku dhowye waa kanoo kala un xadaثna أحmed بن abi bkri qal xadaثna mغيraة بن cabdالرaحman an yزيd عan سlmةa qal anahu qaal kana النabiyu slى الlه عalيه وasلم ida اshtadat الrيx xagga sanadka axmedkan sheeka bukhaariy axmed ibn abi bakrin abu bakr oona oo aabihii qasim baa magaciisa la ydhaah marka waa axmed ibn ibn اlqasim ibn اlxaris abu bakrinna waa qaasimka waa nin cabdiraxmaan ibnu cawf abtirsiinta ku gala oo waa reer bani zuhura waana cawfi ama cabdiraxmaan ibnu cawf buu abtirsiinta ku gelaya waana nin aimo kala duwan ay tawsiiqiyeen walow xaafidnu xajareerka aanu gaadhsiin reer madiinuu ahaa qaadina uu ahaa faqihna uu ahaa wuxuu kaba mid yahayna dadkii kitaabkan muwada imaamka maalik ka xambaaray ka wariyey kitaabkuna riwaayaad dhowra ayuu leeyahy oo mutacadidaa waa riwaayaad waxooga ayuu leeyahay barhkood way kale waxbay ziyaadaad bay kale leeyihiin riwaayaadkaasna maanta dhowr waa la madbaceeyo dee yaxya ibnu yaxya laysi waa riwaayadii horena loo madbaceeyo uguna mashhuursanayd maxamed ibn alxasan ishaybanina riwaayadiisu iyaduna way madbacaysan tahay waana la madbaceeyey riwaayadan abu muscab kunyadiisa abu muscab la yidhaah ninkan aan hayne azuhri iyadna riwaayadiisa uu leeyahay macnaha riwaayada markaan leenahay ma haddee axaadiis waa kitaabkii muwada oo biriwaayati yaxya kitaabkii muwada oo biriwaayati moxamed ibn xasan ishaybani kitaabkii muwada oo biriwaayati abu muscab iyo weliba waxaan filaya qacnabi iyo inay intuba madba horta kuwaas ilaa horta shan lix malaa way madbacaysan yihinba riwaayaadka kitaabkaase bal waxaan leenahay wuxuu ka mid yahay min ruwaati lmuwada waana dadkii atbaacu taabiciinta waxa weeyaan raggii la kulmay kuwii ugu waaweynaa weeye bal ninku taas weeye oo kutubteennan lixda ah ama kutubtan usuushaee lixda ahbana riwaayo waa ku leeya abu muscab ama mugiirat bnu cabdiraxmaan ka dambeeya waa nin reer bani maksuuma kunyadiisana abu hashim ama abu hishaam ay tah oo isaguna atbaacu taabiciintii dhexe kaba mida ibnu maciin iyana ay tawsiiqiyaan muqirat bnu cabdiraxmaan kolley mana muslim iyo tirmidiya baanu riwaayo kulahay inta kale waa ku leeya de waa kan bukhaarina maca saxiixiisa waa ku leeyay walow saxiix xadiis keliya uu yahay yaziid ibn abi cubayd waa taabici salamat bn lakucna waa mawlihiisi waa saxaabigii jaliilka ahaa taasba weeye yaziid iyo salamo oo kale oo nin keliya raacana axaadiistan bukhaari kitaabka saxiixa uu ku wariyay sulaasiyaadkaas saddexda sanad saddex keliya isagii rasuulka ilaahay udhexeeyaan qayb kaba midaba waa in uu ku wariyo yaziid iyo salamo iyo dee sheekha bukhaari intaasay sulaasiyaadka waa qayb kamida dhammaantood moodahay laakiin qayb kamida waa bal masalan sanadkaa caaliga ee bukhaari ayaabay kaba mid yihiin labadood wuxuu yihi haddaba salamat bn wakaca qaal kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa ida shtadat markay adkaataa riixu dabeel xoogle markay kacdo ee laga baqanayo dararkeeda iyo dhibkeeda yaquulu wuxuu odhan jiray allahuma laa qixan laa caqiiman allahuma ilaahay ijcalka yeel waa riixan laa qixan mid adigu dee roobkii iyo daruurihiisi deh oo xambaarsan waa taa mubashirada ah ee roobkii dabayshii kaxaynaysa iyo ukaxaynaysa halkii ilaahay ugu me daruurtii kaxaynaysa u kaxaynaysa halkii ilaahay u iraadeeyey oo uu doonay inuu roobkaasi uu kuba do-o laaqaxtaasba weeye awartana riyaax lawaqaxa bal masalan la caqiimad mid madhalaysa ha kaba dhigin oo de waa ta aan wax rooboo ka yimaada aan jirin oo laaqaxna waa tii iyadoo siday qaadaysay kaxaynaysay waa tii mubashirad ahayd daruurtaa dee iyaduba biyaasida ee dadkii iyo cibaadii iyo adigu waa dadkii iyo dhulkii iyo wax kastaaba ay kuba intifaacayaan caqiimkuna waa ta aan wax biyaa iyo wax ku suganba aanu jirin sa neefkii ama xoolihii ama dee dadka oo kale wixii aan walad lahayn ama aan dhalayn oo kale xaaladiis oo kalea daba dabayshan ilaahu kaba yeel buu odhan jiray kolley qolooyinkii kitaabka la wadaagsaday ama xadiiska la wadaagsaday barhkoodna lafdigoodu laqxan baabu ahaa ee laaqaxan wasfiga ama ismiga faacil ma ahayne waana isla macnee mid iyadu ah taa dee daruurihii kaxaynaysa ee waxa weeyaan biyaha daruurina de waa kuwan biyahaas dee iyadu marka halkii kolba ilaahay dee waa riyaaxdii mubashiraadkay de kolba kaxaynaysay daruurihii ee sideeye geynaysay unka halkii ilaahay subxaana watacaala u iraadeeyey in biyaheedu uu kuba dhaco ilahu mitaa ka dhig macnaha mid roob lahoo roob noo wado naxariis noo wado lagu intifaaco ilaahu mid kaba dhig ee laakiin mid caqiim oon lahayn wax adigu biyaa iyo wax khayroy noo wada aanay jirin ilaahu ha kaba dhigin taas buu odhan jiray rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh weli riyaaxdii baan ku jirnaaye baabu laa tasubu riixa ama qawl de waxa weeyaan waa ha caayina oo ha lacnadina dee idinkoo dhibsaday dabaysha alnooca lafdiga asarkay noo soo socduu lafdigiisii yahay macnaha riixdii iyo dabayshii oo kale dee idinkoo ama ruuxi intay dabayl weyn oo uu isagu dhibsanaya ay kuba timi uu lacnado caayo taas baa tahay ayaa laba nahiyayaayo balnaa wixii kuba yimi lafdiga ama cibaaradan ah laa tusubu riixa dabaysha caayina taas buu baabkeedii imaam shaafici ba wuxuu raximah llahu tacaala yidhaahaa siduu imaam nawowi adkaarkiisa soo naqliyo laa yanbagii liaxadi an yasuba riyaxa fainaha khalq llahi tacaala khalqu lilahi tacaala mudiicun wajundu min ajnaadih axadna uma haboono inuu caayo ama lacnado dabaysha ama dabaylaadkuu kaba cabiray waayo waa khalqi ilaahay subxaana watacaala makhluuqaadkiisa kamida waa ciidan ciidamada ilaahay kaba mida yajcaluhaa raxmata wa niqma ilaahayna waa ka yeelaa naxariisna waa ka yeelaa dee ciqaabna ciddii uu doonayay inuu ku ciqaabo uu kaba yeelaa marka iyadu waa shayga makhluuqa waa la diray ilaah baa subxaana watacaala diraya ma'muuro weeyaba waa shayga mursalaa weeye markaa cayla caaya ama la lacnadoo kale bal lacnadaasi waxa laakaasi dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noo sheegay ruuxu hadduu waxaan ehel u ahayn lacnada uu isagu lacnado isagii dib ugu soo noqonaysaa markaa wax haboona maaha kalley lafdigan ama inoo soo socdana waan arki doona imaka halkan mawquufaan weeye isagoo marfuucna waa jiraan xadaثna بن abi shaybata qaala xadaثna asbad can اlacmaشhi can xabiib bn abi saabiti can saciid bn cabdالرaحman bn abza can abihi can ubayin qaala laa tasub الrix saas waa yar dheer yahay ubayigu waa saxaabigii daliilka ahaa waxa weeyaan sayid اlqura ama aqrau hadi اluma ubay ibnu kacb radi allahu canh ibn abi shayba iyadoo de waa imaamkii aan garanayno asbaadkana asbaad ibnu moxamed ibnu cabdiraxmaan baa la idhaa waa nin mawaalidii qureysheed ah marka uu sawri ka warinayay makana kama warinayo sawri sufyaanu sawri markuu wax ka warinayo ayaa la yidhaha axaadiistiisa saa kolkol akhda ay dhacda ama axaadiistiisa sawri khada baa yar jira kolkol ama waxyaalo aada aanu u dabdin oonu aada u xifdiyin oo isaga kaba dhacaa jira laakiin sida kale waa nin siqaa weeye oo waxa weeyaan waa tan waa nin siqaa oo kollay kutubta lixdaana raggeedaba ama rijaasheed iyo ruwaadeedu kaba mid yahay acmash iyo xabiibna waa dadki aynu marar kala duwan soo aragnay ama saciid ibnu cabdiraxmaan ibni abza iyo aabihii kolley waxaan filayaa imika inoogu horeysay saciidna waa nin taabiciy oo taabiciintii dhexa kaba mid oo siqa ah weeye reer khusaacana labadoodaba waa loo tiriya laakiin waa mawaalidoodiiya maaha dadkii ka dhashay reerka cabdiraxmaan ibni abzana waa saxaabiba aad bu u yaraa ama waa yaraa waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa saxaabi yar baan leenahay cahdigii cumar in roomba haba ahaado cali bn abi aalibna waqtigiisii khuraasaan isagaaba waaligeed iyo amiirkeed ahaa isagoo cali halkaa uba joogay khilaafadiisii labadooduna kutubta lixdaa rijaasheeday kaba mid yihiin bal taasba weeyaanoo saciid ibn cabdiraxmaan ibni abza iyo aabihii cabdiraxmaan ibni abza waa xaalkoodu waa taa waa saxaabi oo kale axdigii cumar waataan leenahay nin roombaab dee noqonayay cabdiraxmaan ibn abse waxaa dhacday isagoo in waxa weeyaan cumar mala maka kuba soo socdo meel maka kaba baxsan buu kula kulmay waaligiisii magaalada u joogay ee maka waaliga kaba ahaa ayuu kulaba kulmay markii uu la kulmay naafic ayaa wuxuu ku yihi yaad kaga man istaklafta calaa ahli hada alwaadi waa sida saxiixa muslim ku sugan dadkan waadigan degana waa makuu sheegaya yaad dee adigu adigan ka yimaadaana amiirkoodii ahaaye naa-ib aad kaba dhigatay aada kaga timi oo dee khaliifadaadii ah ama waaliga dee kugu sii simaya ah inay ruux meel xilhayaa hadduu iska dhaqaaqa unoonu meeshii cid kale sii bedeshay halkiisii haysaa jirin waa meeshiisu way banaan tahay man istaklafta calaa hadi cala ahli hada alwaadi markaasuu yihi ibnu abza ina abza yihi waman ibnu abza ina absuhu yuu yahayo deetuu yihi mawla min mawaalina waa mawle mawaalida iyada kaba mida ninkaa reer khusaaca ahaa isaga ka dhashay mawaalida iyadu kaba mid yahay tu ihi istaklafta calayhi mawlan ma nin aan dee waxa weeyaan dadkii oo quraysh iyo dadkii dee malatalan axraarta ahaa ya ama nasabkaa lahaa yaa ruux dee adduunnima uhoreyso mawlaa aada madax iyo khaliif ugaba dhigto deetuu yihi inahu qaariun likitaab illaahi caalimun bilfaraa'id waa nin kitaabka ilaahayna yaqaano faraa-idana aqoon u leh markaas baa cumar wuxuu soo qaaday xadiidkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariina ilaahay kitaabkan waa ku kor yeelayaa aqwaam kuwo kalena hoos buu ugu dhigayaa oo dee waxa weeyaan waxa keenay inuu waxa weeyaan dadkii waxa weeyaan dee saadata qurayshin iyo madaxdoodii iyo qoraysh guud ahaan iyo dadkii kale maka laba deganaaba isagii uu waali loogaba dhigo waa kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala u yaqaanay cilmigaa uu yaqaano kitaabka ilaahayna waa yaqaana faraa-idana aqoon buu u leeyahay buu yihi markaasaa wuxuu yihi xaq bay u leeyihiin dadka caynkaasi in la horreysiiyo xadiidkan buu soo qaatay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kolley qisadnoo saxiixa muslim bay kuba sugan tahay ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariina waa ibn abza waa saxaabigan ninkeeda haddaba qaala wuxuu yihi ubay laa tasubu riixa dabayshaa caayina ha lacnadina oo dee imaka caydu habaarkii la habaaraye iyo waxa weeyaan caydii la caayaya iyo lacnadii la lacnaday iyo waxoo dhan waa sabigii laa tasubu riixa faidaa ra-aytum haddaa aragtaan minhaa dabaysha maa takrahuuna waxaa nacaysaan waxaa qoonsanaysaan aada dabaysha kaba aragtaan oo ujeeddadu waa dabayl ay dararkeedii ka baqanaysaan faquuluu laha اللهمa إنا نسألka خyر هذه الريح وخyر mا فيها وخyر mا أرسلت به ونعوذ بka من شhر هذه الريح وشhر mا فيها وشhر mا أرسلت به xadيiثka imika halkan موqوفku inoo yahay تirmidي baa wuxuu wariyey سنadkan isagoo marفوuع ku wariye waxaanu yidhaha xaسن صحيiح oo de waa sanadkii baaba صحيiحaan hayno bal waxa weeyaan lakiin waxaan leenahay halkan laftigeenan mowqof haba noqde huwa fi اlأصل marfuuc waa xadiis marfuuca rasuulka ilaahay axaadiistiisii kaa mida in axaadiis kaa hore an caaisha oo kale iyo dee anas iyana waa ti aynu soo marnay xadiiska caaisha waan ishaarnay xadiiska anasna waan soo marnay dabayshu haddii marka ay kacdo ama dabayl xoogle ay jirto wixii laba odhanayey allahuma ilaahay inaa nasaluka waxaan ku weydiisanaynaa khayra hadi riix wakhayra maa fiiha waxa iyada figeeda kusoona manaaficiya waxtar ah dee manfaco badan baabay leeda dhirtay u yeelanaysay dadkii u yeelanaysay xoolihiiyo dee markaa taas wakhayra maa ursilat bi wakhayra maa kii ursilad la diray kolley tirmidi halkan umirat bay ahayd la amray loo amray iyada dee waa amar ilaahay bay kuba socotahay bihi isaga wixii bal waxa weeyaan ama sababtii loo diray ee iyadii waxa weeyaan imika waktigan iyo xaaladan iyo san ay uguba kacday taas khayrkiisana waan ku weydiisanaynaa waa manaaficda ay leedahay un bay kaba mid tahay inay laaqax noqoto caamilata lisaxaab alxaamilati lilma ay noqoto wanacuudu bika waxaylah waan ku magangelaynaa min shari hadihi riixi dabeyshan sharkeeda waa wixii madaare kaba yimaado guud ahaanba ee wax kasta oo dhib oo iyada kaba dhasho o dhan ba sharkeedii buu soo geli wa shari maa fiiha waxa iyada figeeda kuba sugan iyo wa shari maa ursilat bi wixii lala diray ama waktigan loo dirayba la amray ama loo dirayba sababtii lala diray sharkiisana waan kaa magaan kaa dhaha ha odhanina wax kale oo ama lacnad iyo taas iyo wax kale iyo ha odhanina cay a caydaan saa dhaha xadiiskana waa taan leenahay isagoo marfuuca ayuu kitaabka tirmidi iyo inooguba sugan yahay waanu صaxiix yeelaaba xadaثna mسdد عan yaحyى عan الأwزاaعي qاla xadaثnي الزhriي qala xadaثnي صاaبt الزurqiي qala samictu abا هurayرaةa yqul qala rasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم xadiiska matigiisa waan arki doonaa ruwaadana dee kole mala waxaa yar mudan cid la isku baraarujiye waa saabit ninkana zuhrina imaamkii weynaaye awsaaci baa wax ka warinaye saabitna saabit ibnu qays baa la yidhaah waa nin ansaara oo reer beni zureyqa waatan azuraqiyo nisbatan ilaa beni zureyq waa jirib ansaaro khasrajo weeyo waqtigii rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh degaan gaara madiina kuba lahaa masjid gaarana aw uba dhisnaa iyagoo dee wuxuu ka dhisnaa un waa halkii ay degayeen ee beerahoodi iyo aqaladoodu ay ahaayeen masjidu bani zureyqe waktigii rasuulka ilaahay baaba magacan la odhanayay masjidu bani zureyqe haddaba waana khasraje waa saabit ibnu qays baa la yidhaah waa nin reer madiina waa taabici dhexo oo siqa kitaabkeenana aladabulmufrad waa kan riwaayada ku leh kolley abu da-uud iyo nasaa-i iyo ibnu maajahna riwaayo ku leeyay macnaha saxiixa bukhaari iyo muslim toona riwaayo kuma laha kutubta aan tilmaanay aan sheegay oo dee adabkeenan imakaan hayna kaba mid yahay iyo saddexa kitaabe kale ayuu riwaayo ku leeyahy waana siqa haalisa qaala wuxuu hi taabicigaasi samictu waxaan maqlay abaa hurayrata yaquulu xaalu ku qowlayo qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam alriixu dabayshu min rawxi illaahi naxariista ilaahay bay ka mid tahay naxariista ilaahay ayay kaba mid tahay ilaahay addoomaha u naxariisaniyo bilaadii uguma naxariisanayo manaaficda iyo waxtartay leday daraaddeed ra-duna sida inoo xarakaysanba way xarakaysanto rawx illaahi ra-da waa la fadxinaya imaam nawowi ba raximah llahu tacaala xadiidkan markuu kitaabkiisan aladkaar uu ku soo arooriya muxuu cibaaradiisa ahayd bifatxire qaala alculamaau ay min raxmat illaahi bicibaadih culimadu kasoo noqonaya u tiiriyey waa naxariista ilaahay addoomihiisa u naxariisanayo waa manfacadan ay leedahay waaba taa dee ilaahay xataa dee meelo kala duwan oo qur-aan kamida mubashiraat iyo dee taay bishaaraynaysa waa taa dabayshii kaxaynaysa ee u kaxaynaysa halkii ilaahay subxaana watacaala waxa weeye iraadeeyey in roobkeeda iyo biyaheedaasi ay gaadhaan oo kale ee waa taasoo naxariis adigu ay leedahay addoomihii manaafic badan bay u leedahay addoomihii cibaadiya bilaadiiba taati way la timaadaa biraxmati naxariis bay la timaadaa walcadaabi haddii dee ay sii qoomkii cagtii lagu halaagayba ama dabaylahan kale iyo doofaanadan kacaya ee ama badha kaba kaceen ama taasoo kale wax burburinaya wax baabiinaya waa ciqaab iyo shido iyo cadaabna way la timaadaa naxariisna way la timaadaa falaa tasubuha caayina ha lacnadina walaakin salu llaha markaa haddaad dee iyadii aragtaan u dabayl ay kacdo salu llaha ilaahay waxa weydiisataan min khayriha watacawaduu magangala bilahi min shariha dee sidaa loo weydiisanayaan oo sidaa xadiidka hore iyo kuwii horeba aan kuba soo maray oo in la yidhaaho allahuma ina nasaluka khayra hadihi الriixi wakhayra ma fiha wakhayra ma ursilat bih wanacuudu bika min shari hadihi الriixi washari ma fiha washari ma ursilat bih taas dhaha waayo naxariisna way la timaadaa cadaabna way la timaadaa dee waxa weeye haddaba ilaahay khayrkeeda weydiista sharkeedana ka magan gala laakiin wax kaloon waxyaalaha idinka waxtara idinka idinka tarahayn oo khalqi ma'muuro ilaahay dirayna aad dee wax ka aad lacnadaysaan oo caayaysaan ama aad dee waxyaalo taas iska ilaaliya oo waxyaalaha afkiina kaba dhowrta weeye laakiin ilaahay barya khayrkeeda weydiista sharkeedana ka magan gala ilaahay taas baa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka inoogu sheegay baabducaa cinda sawaaciq danamyada ama jamcu saaciqatin weeye waa dee danabkan iyo waxyaala bal masalan taas waktigaa roobku da-ayo bal waktigaa la maqlo ama onkod adag oo kale sanqadhii ama saaciqo sanqadheed la maqlo iyo sawdkeed wixii la odhanayey ee lagu ducaysanayey xadaثna mcl bn asadi qala xadaثna cabdالwaxid bn زiyaadi qala xadaثna الxajaaج qala xadaثanii abu mطrin anahu samica salma bn cabdالlahi can abihi qaala kana الnabiyu slى اllahu عalayhi wasalam ida samica الracd rasuulka labo ayuuman ka qabanaya waayo mcl bn asad aku bahd bn asad waa imaam ama waa iqo min iqaati ruwaati rufaca cabdilwaxid ibnu ziyaad alcabdina waa saas oo kale ee xajaajkani waa nin kollay faqiihna ahaa reer kuufa ah qaadi ahaa oo xajaaj ibnu ardat la yidhaaho xajaaj ibnu ardat ninkani dee faqiiha haba ahaade axad alfuqahaa qaadiga haba ahaadee laakiin waxaa isaga in badan ka dhacaysay ama uu ka mid yahay dadkii mudalisiinta dadkii tadliis laba imanaya tadliiskaas oo dee marka aanu samaac iyo halkan imika xadaanii baaba inoo taale yani xadaaniiyo aanu odhan samictu can fulan yidhaaho waa dadka laga joogsado riwaayadooda ayuu kaba mid yahay bal walow la yidhaah xataa marka kalena aqda xagga riwaayada way kaba dhacdaayo bal waa nin la daciifiyo jaanibkaa tadliiska culimadu ay u daciifiyaan de waa nin nin faqiihaan leeyahay waa nin qaadiya baan leeyahay oo kolley magacna lahaa shuhrana lahaa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kaba mid ah ee xaaladiisa taas ah kitaabkeenan adab lmufrad waa kan ku sugan muslimna waa ku sugan yahay laakiin isagoo keligii ah oo keligii wax warinaya muslim kuma sugnee cid kaluu raaciye de waa cidda kale cumdada waa maqruun isagoo ruux kale la socda oo ruux kale ay riwaayadan wadaagsadeen isaga markaa keligii cumdo maaha ayuu kitaabka muslimna kaga sugan yahay wax kale kagama sugnaa laakiin wuxuu ku sugan yahay kutubtan sunanta ee afarta ama riwaayo waa ku leeyahy oo kan axaadiista qaarkoodna way ku cileeyaan oo xajaaj baa ku sugan way idhaah waxaa ka dambeeya nin abumatar la ydhaah lama garanayo magaciisa waa nin majhuulaan leenahay majhuulo weeye sababto xajaajun mooye cid kale wax ka warinaysa ma hayno isaguna salim ibn cabdillaahi mooye cid kale wax ka warinayo o kale haddaa riwaayo kale uu leeyahayna lama hayo waa nin majhuulo bal markaa lafdiga inoo soo socda kollay sanadku daciif weeye jahaaladan abumadar laa yucrafu isma ama laa yucrafu xaaluhuna sababtu raawi aan xajaaj ahayn ma laha sheekh aan salim ahaynna ma laha xajaajna xaaladiisu taa weeye walow maanta samaaci caddeeyey markaa sanadka inoo soo socda waa sanadka dacfigaasaa kuba sugan ama sanadkan anabaan leedahay xadiidkan markaa inoo soo socdo sanadkiisu waa kaa kalaamkaas ama xaaladiisu taasay tahay wuxuu markaa yihi kana nabiyu salimku waa salim bn cabdillahi bni cumar de waa saxaabigii markaa cabdillahi bni cumar kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam idaa samica aracda marka unkadka uu maqlayo wasawaaciqa sawaaciqa waa jamcu saaciqatinota uu maqlo waa shidadan dee shidatu sawti racdi ama waa ka dee danabkiiyo waxyaalahaasi kolkood dhibta keena lagu dhintaay laba socdaanba qaale wuxuu odhanayay allahuma laa taqtulnaa bisacaqik kollay tirmidi oo kale bikadabika bay ahayd in ilaahu macnaha sacqigaagan waa waxyaalahan dee waa makhluuqa ah ee saaciqadan ilaah waa nagu dilin walaa tuhrikna hana halaagin bicadaabika cadaabkaaga hanagu halaagin wacaafinaa qabla dalika inta ka horeysaba qabla hada almadar iyo qabla markaa umuurahan iyo ilaahuna caafi oo na badbaadi taasoo odhan jiray bal sanadka xadiidku waataan inoo sheegna waa sanad daciifa xajaaj ibnu ardat sidiisa saduuq haba ahaada hadduu xadasanaa yidhaaho oo tadliiska imika halkan maba jire laakiin abumadar baa waxaan leenahay ninka majhuulka ah sanadka markaa dacfigaasa kuma sugan laakiin bal waxyaalo kale oo dee markaa racdiga la maqlo la odhanayo ka xoog badanna way noo dambeeyaan tan wuxuu tarjamada udhigtay saaciqada marka ay noqoto ama sawaaciqdii allahuma laa taqtulna bisacdik walaa tuhrikna bicadaabik wacafina qabla dalik bab idaa samica racd baabu ma yaqul wey fii bayaani ma yaqul wuxuu odhanayay baabkiisiiy idaa samica shaksigu markuu maqlo aracda onkod marka uu maqlo waxa uu odhanayo xadaثna bshru qala xadaثna musa bn cabdاlcaزiizi qala xadaثani اlxakamu qala xadaثanii cikrimaةu ana bna cabaasin kaana idaa samica sawt الracdi qala subxaana اladii صabaxta lah xagga sanadkan bshrigan bshr bn اlxakam baa la idhaah bshrigan dhowraa dee kolley kitaabka laga yaaba kutubta inoogaba sugan ee bshr bn اlxakam baa la idhaah xataa bshriga kale isla dabaqa yihiin oo barkood bukhaari san uga wariyena waa jiraa ninkan bshr bn اlxakam ibn xabiib ayaa la idhaha waa nin dee siqa ahoo faqih oo zaahidna ahaa kitaabkeena bukhaari iyo muslimba waa ku sugan yihiin iyo kitaabka sunanta nasaa-i waa inta uu ku sugan yahy macnaa labada saxiix ba riwaayo waa ku leeyahay waana nin dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaa bal matalan taas ba ahaa weeye muuse bn cabdilcaziizka nusqooyinka qaarkood kitaabkay dhacday ama meelaha muuse bn cabdillaahi laakiin sa cabdilcaziizkaa sawaaba kunyadiisa abu shucayb baa la yidhah kolley nisba alqimbaariyo qinbaariyo qaafka tirsana ayuu uba yimaadaa xaafid bn xajarna wuxuu kaba cabiraa xibaalu liif qimbaarkani dee malaa inuu ka shaqaynayay intaas mooyaane waa liifka kale liifkooduna inaga xiga iyo waxyaala haddii dee lagaba saaro waxay tahay iyagu geed ama shajaratljawsi lhindi odhan jireen iyo waxyaalay kaleba bixi jireen tan ay kasoo saari jireen oo xadhkahay ka samaysan jireen waa xadhkaha liifka lagaba sameeya qimbaar lagu magacaaba oo bal matalan dee ma garan karo inuu beyc ahayd inu waxay ahayd be ninka nisbadiisi bal waa nin atbaacu taabiciinteeda xag kaba mid ah waanan xifdigiisu kolley aanu adkayn oonu xoog badnayn ama ay yidhaahaan baseyaal xifdigiisu waa xun yahy xagga waxqabashadiisa iyo dabdintiisa sida kale waa nin dee saduuqa oo xaggaa dhibaata ma jirto xaggii cadaalo iyo sidi lagama riixayo laakiin maha raggii xufaada ahaa ee dabdiga lahaa ee xufaada ahaa ee itqaanka lahaa ninkani kamid maaha waxaana jirta xaafid bn xajar oo kale ninkan markii uu kitaabkiisa taqriib soo dhiganayay wuxuu saddex rabsi buu raaciyey ra- iyo daal iyo qaaf daal iyo qaafku waxay ka dhigan tahay abu daawuud iyo ibnu maaja oo waa kutubtan ra-duna waxay ka dhigantahay kitaab baa jirta madbacaysan dabacaad oo alqira'a juz- lqira'a ama dee khaasatan qira'ada salaaduu kagaba hadlaa bukhaari o isagoo axaadiisii jaanibkaasbu ku wada ururiyey kaas baa ramsigooda iyo ra u dhigtaa misina saas oo kale unbaa dhacday kitaabkeenan markaa may soo qaadin inuu riwaayo ku leeyahay waana kan riwaayada ku leh laakiin mizi baa markuu tarjamada walow taasi ay dhacday malaa labada kitaab bay kaa horreysiiyeen walow dee kani ka wan yahay oo kaba mudan yahay laakiin markay saxiixa noqoto tacliiqaadkiisa iyo umuuraha rumusa saxiixa la socota waa runo ma soo hadal qaadaan adabka iyo kutubtiisa kale iyaga ku kaaftoomaano horeeye halkanse dee kitaabkaasi kan kama horeeye see markuu tarjamada dhameeyey ayuu haddana marka hore intuu ramsiga horreysiiyo markii dambe isagoon ramsi ahayn buu sheegayoo in kitaabkeenan adab iyo juskaa qiraa'ada labadaba bukhaari wax kaga wariyo mizi baa dee sheegay laakiin ruuxa taqriibun arkaya wuxuuse odhanayaa mala adabulmufrad kumaba jiro riwaayo kuma lahan sababtuu ramsigiisii may dhiganee ra-daa keliyaoo juskaa kale bukhaari leeyahay ah ayuunbay soo dhigteen mizina waa saa dhacday tahdiibu tahdiibna waa saa marka hore dhacday laakiin waa tan riwaayadiisana waan haynaa waan u sheegaa mizi isagu tarjamada akhirkeeda halkan dee inuu ku jiro ama adabulmufrad uu wax gaba wariye xakamkan iyo cikrima iyagoo san u wada socdo waxaan filayna xadiidkii saddex boqol iyo kob iyo soddon iyo meel adigu axaadiis hore ayaynu kuba soo maray iyagoo san u wada socdo san waxu kala warinaye an bna cabaas ibna cabaas kaana wuxuu ayadaa samica markuu maqlo sawta racdi onkadka sawtkiisa marka uu maqlo qaala wuxuu odhanayay subxaana aladii sabaxta lahu subxaana waxaa nasahnaaday aladii ilaahay sabaxta wuxuu la hadlayaa racdigii aada u tasbiixsatay lahu oo wuxuu ka dhigayaa sawtkan iyo sanqadhan la maqlay inay tasbiix tahay ilaahay uu u tasbiixsanayo haddaba ilaaha aada u tasbiixsanayso ayaa nasahanana aan u tasbiixsanaya wey taasuu odhan jiray subxaana aladii sabaxta lahu kollayna taas oo kale shaafic baa walow isagoo wariyay oo laakiin daa-us oo isna asxaabta ibnu cabaasa kaba wariyay iyadoon u dhaafin ayaa wuxuu yidhaha kaanahu yadhabu ilaa qowli اllahi caza wajala wayusabix racdu bixamdi oo halkan uu leeyay cidan aada u tasbiixsanayso ilaaha aada u tasbiixsataan ana u tasbiixsanaya wuxuu macnaa hadalkan ka qaatay ama uu dee arinkan isagu uu waxa weeyaan ictimaadsanaya inuu racdigu tasbiixsanayo ilaahay qowlkiisii uu yihi wayusabixu الracdu bixamdi waa taas weeye halkaas buu kasoo qaatay oo ilaah aada u tasbiixsatay ayaa nasahan intaasi kolley mala macno ahaan waa inoo sugan tahay hadday tahay ibnu cabaas iyo taa daausa markaa uu soo qaado uu sanad saxiixa uu kuba wariyo in waxa weeyaan shaafici oo kale suudeed markaa nawowna uu adkaarkiisa kuba yidhaaho qaala markaa ibnu cabaas baa wuxuu yihi ina aracda racdigu malakun malag weeye yanciqu dhawaaqaya bilkaysi roobka kamaa yanciqu siduu ugu dhawaaqo alraaci bikanami raaciguba saa adhigiisa markaa uu waxa weeyaan dee doonayo inuu kaxeeyo dareeriyo ama si uun u kaxeeyo ugu dhawaaqo oo kale waa dee sawdkiisa iyo dhawaaqiisiyo malagan loo diray ee shaqadiisu ay tahay daruuraha iyo malagan loo diray ee shaqadiisu ay tahay daruuraha iyo waxyaalahaas iyo roobabka adigu kolley dee imarka waa malag buu yidhi waxaa kolley macnuu mala maqsuudku noqonaya un ilaahay subxaana watacaala isagoo de waxa weeyaan dee qudradiis iyo shay kastaba ka isaga ku tasarufaye maamulaye oga haddana malaa'igtiisan aada u badan wadaaif iyo shaqooyin buu uba yeelay waa taa kuwa xafado inala joogo inaga un inala socdo ay jiraan kuwa hawlo kalele ay jiraan oo kale marka wadaaifta malaa-ig iyadna wadaa'iftooda iyo shaqadooda ay kaa mid tahay roobka iyo wixii kuba tacalluqsan baa jirta marka iyaga dee habkii ay u tasarufayeen shaqadooda rabi kaba dhigay iyo tadbiirka iyo taanibkaas oo kale aahaartiisii iyo waxyaalihii kaba dhalanayay ayaa sawdkan iyo dee barqigan la arkaya waxyaalahaasi ay yihiin maaha inay nafsal malag ay yihiin kolley maqsuudkiiba taas noqonayaba waana kalaam ibnu cabaasun xadiis marfuuca maaha bal sanadka haddaan eegno dee markan cabdilcaziz kale ay kaba cabiraan waa sayulxifdi oo kale iyagiina dariiqan mooye dariiq kale haddaanu kuba iman khaasatan intan ziyaadada ah kalaamkaasaa jiraye bal waxay tahay un macnuu waa malaa'igtan ama malagii dee isaga shaqadiisa iyo wadiifadiisa rabbi kaba dhigay roobka iyo kaxayntiisa iyo wixii kuba tacalluqsan aasaartii tasarufkiisa wax kaba mid ah ayuunbay tani noqonaysaa ina racda malakun yanciqu bilkaysi kamaa yanciqu raaci bikanamin xadaثna ismaaعiil qala xadaثanii malik bnu anasi can camir bni cabdالlahi bni zubayr can cabdالlahi bni zubayr camir waa taabici dhexoo siqa ah caabidna ahaa abihi baanu kaba warinaya wuxuu yihi cabdlah anahu cabdالlahi kana wuxuu aidaa samica racda markuu onkadka maqlo taraka اxadiiث hadduu dee dad la sheekaysanayay iyo sheekadii buu markaa joojin jiray oo dee waa sida ugu tasbiixsado waqaala wuxuu odhanayay subxaana aladii yusabixu الracdu bixamdih wاlmalaa'ikatu min khifati taasuu odhanayo macnaa hadduu markuu racdiga maqlo waa ka joogsanaya hadalkii u hayay sheekadii xadiiskii buu goynayey tasbiixdan buu laba imanayey ah waa taa ibnu cabaasna aan aragnayno isaguna subxaana aladii sabaxta lahu u odhanaya taawus oo kale iyadna taa aan leenayn shaaficiya baa inooga kaba wariyey haddaba subxaana aladii ilaah baa nasahan yusabixu uu tasbiixsanayo alracdu bixamdih waa maca xamdihi iyo dee taa uba tasbiixsanayo isagoo multabisa bixamdih wlmalaaikatu malaaigtuna ay tasbiixsanayaan min kifatihi waa isaga cabsidiisa daraaddeed iyo taa ay uga tasbiixsanayaan macnaha tan buu odhan jiray subxaana aladi yusabixu racdu bixamdi wlmalaaikatu min khifatihi uma yaquulu wuxuu odhanaya in hada macna waa unkudkan iyo dee wixii kale la socda sawaacid oo kale lawaciidun shadiidun liahli ardi waa waciid iyo goodi adag ayay dadka dhulka uba yihiin oo dee kolkol waxaa halaag baa kaba dhasho waxyaalaha kaba iman kara taas waa buu odhan jira waciidku macnaa waa taadiid iyo gulgul bay dadka dhulka ay uma yihiin ama waciid adag ana asalku waa inoo saxiix weeye cabdillaahi ibnu zubayrna uu ku taagan yahay kolley imaam naho imaam nawina raximah llahu tacaala kitaabka adkaar buu kusoo erororiya adkaarta iyo waxyaalaha marka waxyaalaha la odhanayo roobka iyo dabayla iyo waxyaalahaasoo dee sanadkiisana waa sanad saxiixu yidhaha dee waana sanadkaa saxiixaaba weeye oo imika ismaaciil ibn abi ways iyo malik iyo camir iyo cabdllahi ibn zubayr intaa wey oo sanadkaa saxiixa lakin waa asar mawquufo wey baabu man sa'ala allaha alcaafiyata wuxuu u baabaysan yahay ama fi dig baabu fi bayaani man sa'ala allaha alcaafiyata dee wax layna farayna in ilahay badbaado la weydiiso caafiyaduna waa lafti aada u weyn oo macanihiisuna ballaadhan yahay oo kulansanaya badbaadadii laga badbaadayey oo laga badbaadayey min jamiici alaafaati adaahirati waalbaadina fi daarayn weeye aafaad dhammaanteed ama mid daahira ha noqoto ama mid baadina aafadaasi mid adduunye ha noqoto ama mid aakhiree badbaado laga badbaado ayay caafiyada tahay waa duco markaa aada iyo aada u weyn oo dee waxay ka tegeysaana aanay jirinba haddaba horena waati aynu wax ugaba soo aragnay bal ciddii bal matalan ku ducaysanaysay ilaahay baryaysay ee weydiisanaysay caafiyo ahamiyada iyo qiimaha ay leedahay iyo inay duco aada iyo aada u weyn ay tahay taas buu baabkeedi yahay qال xdثna adم qال xdثna شعبة qال xdثna يزيد بن خمyr qال سمعت سليمان بن cاmr عن أوsd بن اسماعيل qال سمعت abا بكر الصديq ninka صدexaad xadيiثka سندkiisa kley anaa ka bayday waxa i taala سwيد بن حujayr sweyd ibnu xujayr baa i taale carabkan ka yar baydhay oon siday dee bukhaari mala de arrintiisa may ahaynba nusqooyinka intooda badan ee kitaabka ama madbuuc ha noqdeen ama makhduuda haba noqdeene waxaa dhacay halkan sweyd ibnu xujayr baa dhacay waa taas wey nusqooyinka makhduudka barhkood waxaan filayaa mid madbuuco labadaba wada dhigtayna way jireen waxaa iyaga dhacay in yaziid ibnu khumayr baa dhacay macnaa waa ismigan sweyd ibnu xujayr baa dee inoo wada taale inteenan aan haysano dabcadka kale kitaabkana kolley waa sida kuwa wada sugan makhduudaadka xataa barhkooda waa sida kuwada sugan ku sugan barhkood barh makhduudaadka kaba mida ayaa yaziid ibnu khumayr ay kuba sugnayd madbuucana waan arkay kolley horreysiisay taas oo yaziid ibnu khumayr kuba sugan tahay walow dee waxaa kale jirana oo markaa inay nusqooyinka qaarkood si kala dhaceen una ay kuba sugnayd barhkood waan arkay sweyd ibnu intay sweyd ibnu khumayr dhacday tasiftaa kuba jiriyey oo dee tan sabab kaba dhigaya se samira zuhayr la yidhaho dabcadiis oo kale oo kitaabkanu kaba madbuuceeyo axkaamta albaadna ay laba socoto laba mujalladnaba bal waxaan leeyahay laakiin yaziid ibnu khumayr weeye taas baa sawaaba iyadaa sawaaba dusha un baan kuba qoranayna kolley waxaan sawaab u leeyahayna waa umuuro dhowra mid weeyaana xadiidka inoo soo socda imaam axmed iyo ibnu maaja iyo dariiqan shucbay kuba wariyeen waa shucbahan imika ayuu bukhaari kaba wariyey ee hadduu doona sheekhu isbedelo ee shucba dariiqiisay kaba wariyeen waa musnadka imaam axmed oo weliba dhowr goonu soo celiyo musnad waa meelaha ugu horeeya kitaabka waayo abubakr buu xadiidkiisii yahay abubakrna waa kitaabku ku bilaabayna waa kitaab ku socdo magacyo iyo taas oo kale oo abubakr ugu horeeya riwaayaadkiisa ibnu maajana waa saas oo kale waxaa ku sugnayd iyo xafre ibnu xibaan iyo qolooyinkii xadiidka dhigtay ee dariiqa shucbo kuba wariyey yaziid ibnu khumayr ayaa kuba sugnayd taasi iyadu waa mid waa waxaanu leeya waa sawaab arrinta kale jirtaana waxa weeye yaziid ibnu khumayr sweyd ibnu xujar ninkan la yidhaaho labaduba waa laba ninoo taabiciin ah waa nin taabiciyo horta siqa ah laakiin kutubta bukhaari riwaayo kuma laha muslim waa ku sugan yahay asxaabu sunan ilarbacna waxbay ka wariyeen laakiin bukhaari wuxuu ka wariyey sweyd ibnu xujayr xujayri baa la jeeda riwaaya cinda albukhaari ma laha ama adabkiisa ha noqoto ama saxiix ha noqoto waa arrin kale ingeed kalena waxa weeyaan arrin saddexaad sweyd ibnu xujayr oo shucba wax ka warinaya ama shucba sheekhyadiisii kumay soo darin sweyd ibnu xujayr mayn waxa weeya talaabidiisii baa ujeedaa sheekhyadiisii sulaym ibnu camir kumay soo darin laakiin ninka shucbana uu wax ka wariyo sulaym ibnu camirna wax kasii wariya ee kitaabkeenan aladab lmufrad kuba sugan muslim iyo afarta sunadna waa ku sugan yahay waa ninka yaziid ibnu khumayr laba idhaaho kutubtii xadiidka dhigatay ee kitaabkeedna la wadaagsatayna yaziid ibnu khumayr baa ku sugano bal waxaan leenahay waa tasxiif iskaba qadiima taas oo kale oo kitaabka iska horeeyey waa filay koladu nuskooyinkii farta ahaa qeyb madbuucaadkiina waa taas oo kale bal waxa weeyaan laakiin waa asal e waxaan leeya waa taas weeye kolley waa arrinka markan waxyaalaha isu geygeyno inoo soo baxayo riwaayaba kuma lahaa bukhaari aftiisa sweyd ibnu xujayr baan leenahay laakiin yaziid ibnu khumar adab ahaan kitaabka saxiixa kuma sugna adabku ku suganya labadoodna waa muslim rijaashi wey labadoodna waa laba taabici uno ee waxaan leenahay labadooduba waa labadii markaas siqaadba ama siqaadka ruwaad bay kaga mid yihiin ee dadkii lagu kalsoonaa ee xaalada waxaan leeyahay taasoo bal waxaan leeyahay markaa magacu waa yaziid ibnu khumeyr markaas sulaym ibnu camirkan alkhabaairi ama alkalaaci abu yaxya alximsi waa nin taabici oo siqa ah oo isaguna inta yaziid ibnu khumeyr kitaabe uu ku sugan yahayba ku sugan waa bukhaari fi ladab muslim iyo asxaabu sunan alarbac taasba weeye kaas buu noqonaya ama awsad ibnu ismaaciil waa nin mukhadramo waqtigii rasuulka ilaahiyba soo gaadhay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo siqa ah oo isagu kutubtaa kuma wada sugnee sababta ibnu maajahi iyo kitaabka waxa weeya nasaa-i iyo kitaabkeena aladab lmufrad buu ku sugan yahay laakiin waa nin siqa isaguna oo lagu kalsoon yahay qaala awsad ibnu ismaaciil albajari ayaa yihi abu ismaaciil samictu waxaan maqlay abaabakrin asidiiqa ababakr radia allahu canh bacda wafaati nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaah intuu wafaaday dabadeed oo qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya abubakrin ninkani waa nin mukhadara baan idhi waa ninka abubakr dee soo gaadhay ee abubakr wax ka maqlay rasuulka ilaah waanu la kulmina waa roonaa waqtigiisii qaama nebiyu abubakr baa odhanaya qaama nebiyu nebigii ayaa istaagay sala allahu calayhi wasalam caama awala waa kal hore waa sanadan dee waa waqtigii rasuulka ilaahay wafaaday unbaa dhowaa kal hore in laba sanood buu iska kaba dambeeyey bilo ayuunbuu kaba dambeeyey kooban eh caama awala kal hore ayuu istaagay maqaami haada meesha an imika taagnahay ayuu istaagay rasuulka ilaahay abubakr baa odhanaya uma bakaa abubakr waa xusuustii uu rasuulka ilaahay xusuustay ayaa waxa weeyaan uu hardan ayuu ooyey duruqda xadiidka xadiidku oo kolley duruq kalena waa leeyahay oo xadiidkeenan aan hayno tirmidi oo kale iyo wariyey waa jiraan xadiidkee laakiin dariiqan imakaan hayne shucbo iyo markan ay awsad salaym iyo awsadii ay ku sugan yihiin baanu kuba warine laakiin dariiq kale oo abubakar u gelaya isagoo intan kaba kooban qolooyin baa jirta de waan filayaa in saxiixuladabna oo sida kuba sugan iyo dabcaadka kitaabka qaarkood iyo kan aan hayana hadalka daaru sidiq oo dabcada kulle axkaamta albaniya taas ayaa uu sababa naqlinaya inaan tirmidi aslan waayo fadlahi samed baa yii tirmidina waa wariyo cabdillahi bn maxamed ibn caqil buu kaba wariyo maba dhicin bay leeyihin laakiin waa wariye cabdillahi bn maxamed ibn caqilna waa kaba wariye isagoo intan kaba kooban oo intaas in ay maalan sanadkana aan ahayn oo ujeedada qolooyinkan imanka inoogu sugnaanayo ayuu kitaabu dacwaad kuba wariyey tirmidna waa kuba wariyey marka isagoo intan ka gaabana waa la wariyey haddaba wuxuu yihi kal hore ayuu halkaas hadda waxaa leeyahay riwaayaadka qaarkood ee kale intaynan ahayn baaba kuba sugan in hadalka taasi arrintaasi ay ka dhacday saddex goor iyo kolba marka uu rasuulkii aleh hadal qaado ayuu ooyo hadalkii kaba xirmayey oo dee khadaqatulcabra uma qaala wuxuu yihi marka abubakrin intuu ooyey waana kaa rasuulka ilah kal hore halkan joogseeyo u calaykum bisidqi fainahum qaaladna abubakrin baan leenahay waayo xadiidka qolooyinkii wariyoo kale ee isagay u tiiriyeeno walow waxyaalahani dee aynu marfuuc ahaanba ku ognahay laftigan waa hadalkii uu la tacay abubakrin calaykum korkiina waxa ah oo laasimta bisidqi runta fainahu maca albiri runtu wuxuu maciisa yahay biriga biriguna waa ismu jaamicun lilkhayr wala xadiidkii ibnu mascuud ee saxiixa muxuu ahaa fainahu yahdi ila lbir oo sidqigan ruuxu hadduu laasimuu caado kaba dhigto wuxuu u fudaydinayaa gaadhsiinayaa biriga khayrkii kale duruqdiisii oo dhan baa u wada furmaysa maca albir wahumaa biriga iyo sidqigu fi ljannati jannaday ku sugan yihiin waiyaakum waxaa ka digtoonaataan oo iska ilaalisaan walkadiba beenta ka dheeraada fainahu maca alfujuur fujuurkuna waa albicati isaguna waa maa yuqaabil bire alimbicatu fi shari walmacaasi qiranka uu ruuxu uu ku dirmo macaasida iyo sharkii baa lagu magacaabaa isaguna kadibkuna wuxuu gaadhsiinayaa waayo waxaa la yidhaahaaba dee min min jazai alxasanati alxasanatu bacdaha sayi-ana jazaheeda sayi-a bacdaha haddaad xasano samayso abaalkeeda waxaa kaba midaya jazaheeda inay kuu dhib yarayso xasano kale oo xasanadii kale kuu dhib yaraynaysaa sayi-ada iyo xumaanta la samaynayaana waxyaalaha jazaheeda waxaaba kaba mid noqonaya sayi-ada ka dambaysa iyadina mid kale kuusii dhiibaysa ama sayi-a kale haddaba ruux hadduu kadibkii ka cado yeesho fujuurkii iyo macaasidii keliya wixii kale ayuu daruuq unoqonaysay gaadhsiinaysaa inahu yahdi ila lfujuur waa taas xadiidka sida xadiidkaa kaleba ee marfuucaha haddaba maca alfujuur baa kadibku yahay wahuma fi nnaari wasal llaha maxalushaahidku waa halkan ilahay waxaa weydiisataan almucaafaata badbaado macafaad iyo caafiya iyo waa taan leenahay waa asalaama min alaafaat alظaahira walbaطina fi daarayn waa badbaado iyo nabadgelyo iyo caafiya weydiista fainahu lam yuuta lama siin bacda alyaqiini yaqiinta dabadeed waa shaksi khayru wax ka khayr badan min almucaafaati oo ruuxii hadduu dee badbaado helo caafiye helo nixantii iyo asqaamtii iyo dhibaatooyinkii wax makruh dhammaantii mid daahiriya mid baadinaba adduunye laga badbaadiyo aakhirana uu naar ka badbaado wax ka khayr badan oo la siiyey mama jirto fainahu lam yuuta bacda alyaqiini yaqiinta dee yaqiintana waxyaalihi waxa lagu beela yaqiin dabadeed ruuxa lama siin khayrun min almucaafaati walaa taqaadacuu haysgoynina walaa tadaabaruu haysu daba jeedinina walaa taxaasadu haysxasina walaa tabaaqad intuba waxaan leenahay umuurahani lafdigan mawqufaan haynooba ahaato ama waxa weya waa siday dee aan waxa lehay mutuntaa ka ka dhaqaaqnay ama barhkooda qaala abubakrin laakiin waxan uu isla taagay uu leeyahy rasuulka ilaahay baa kala hore halkan isla taagay dee ma yaha inuu istaagay una waa xadiidkii uu ka maqlay iyo cilmigii uu kaba qaatay buu sheegayo ka baaba ah wixii uu halkaa kagaba maqlay oo waktigaa uu ka maqlay maka uu leeyay kal hore halkan rasuulka ilaahay joogsaday markaa dee rasuulka ilaahay baana salawaat ullahi wasalaamu caley intani axaadiisiisi haddii imanka san oo u urursanna aanay halkan inooguma sugantahay iyagoo kala duduwana dee axaadiisi kale inooguma timi ayaan helaynaa oo intuba saddex xadiis baan kasoo kala saari karnaane walaa tadaabaru walaa taxasadu walaa tabaqadu wakunuu hada cibaad allahi ya cibaad allahi ikwana walaala noqdo xadaثna qبيصة qال xadaثna سفyاn عن الجurayري عن أbي الwrd عن اللجلاج عن معاad qال mr النبي صلى الله عليه وسلم على رجuل yqul bal qبيصة بن cqبة kolayna qبيصة haduu سفyاan ka dambeeyo waa سفyاan الthwrي walow de adigu nin yar u ahaa wktigiisii lakiin waa dadkii axaadiistiisa isaguna iyo asxaabtiisii buu kaga mid yahay jurayrina waa سacيid بن iyaaskaynu mararsona waxaa meesha yar jira dee mucaad ibnu jabalna cidiisa markaa kama waramayso laysuma sheegaye abulwardi iyo lajilaad abulwardigan kollay magaciisa ma hayno nin aynu maalin dhaweydba soo maro sumamat bnu xasmin la yidhaha alqushayri oo reer basra ahaa ama dee isagu reer qushayr ahaa nihi waktigii cumarna waa wafdi ahaan baabuu yimi ayaa dhalay oo marka waa abulwardi ibnu sumamata bni xasnin alqushayriyu sumamat bnu xasninna waan soo maray xaafid xajar wuxuu ka cabiraa maqbul min asadisa waa xaafid bal waxaan leeyahay tacbiirkiisi waa tacbiir aad muddo mala maanta nadar inuu ku sugaya xagga maqbuulnimada uma jeede laakiin saadise inuu yahay waxay ka dhigantay axad saxaabo kamid oo u arkay inaanu jirin waxaa ka dambeeya nin lajlaaj la yidhaaho lajlaajka alcaabirina waa saxaabi dimashq degay kitaabkeenan adabna waa ka ku sugan kitaabka abu da-uud iyo tirmidi iyo nasaa-ina waa ku sugan yahay bal markaa markuu lajlaad joogay xaafid xajarno saasuu kaba cabiray haddii ay taa tahay oo abulwarji saadise yahay lajalaadna saxaabi yahay saadisana ay ka dhigantahay saxaabaha soo gaadhay inaanu cid kamida arag waxaa meesha imanaysa xadiidkan la yidhaha sanadkiisa inqiaac iyo kalogobaa ku sugan ciddii udhexaysay baa kuba sugan bal taasba weeye laakiin taadiibu taadiib oo kale markuu tarjamadiisa waday ayuu wuxuu kasoo qaada mar dambey nin kasoo naqliyaa in la weydiiyey oo axad saxaaba a miyaad aragtay oo mid mooyaane cid kale maan arag buu yihi haddii taas ay noqotona de waa inuu siqaara saxaaba siqaara taabici yahay waayo ninka tilmiidkiisa kaba horeeya ama waa siqaara taabiciino bal waxaan leenahay kolley cibaarada xaafidee uu saadise kaba cabiray waa cibaaro u baahan malaa taxriir iyo dabdin u baahan lajlaaj marka aanu dee nin kala noqon nin kalena maba jirto meelahan kuma sugan allahuma meelo qaarkood taadiib bay dhacday taadiibu taadiib halkan julaax oo kale waa nin taabici oo kale buu noqonaya laakiin kuwa lajlaajkan aan haynee reer bani caamir ee saxaabiga ah bal masalan walow nin kaleo isna lajlaaj la yidhaaha iyo culimadu ma nin keliya mise waa laba kala weyn ay taasi kalaamkooda ay soo imika wixii noo yaalla aan ahayn bal waxaan leeyahay hadalkaa xaafid kolley ama taqriib darajada uu sii dabaqada uu ka dhigay ayaa ah wax u baahan dabdin iyo taxriirin ama nadar uu kuba sugan yahay ee daahirku waxa weeye ninkan inuu taabici yar yahay saxaabigana kaba warinayo waa saxaabi inqidaacna aanu sanadka jirin an mucaadin qaala mara nabiyu sala allahu alayh wasalam calaa rajuli rasuulka ilaahay baa nin soo maray yaquulu ku qowlaya ninkaas allahuma inii asaluka tamaama nicmati ilaah waxaan ku weydiisanayaa nicmada tamaamkeeda waa nicmo buuxda oo dhan baan ku weydiisanaya qaala wuxuu yihi hal tadri ma tamaamu nicmati xadiidka iyadoo uu tirmidi wariyey ayaa waa kano wuxuu yihi miyaad garanaysaa rasuulka ilaahay ma tamaamu nicma halkan jawaabtiisii iyo wixii uu ku hadlay inooguma sugnay laakiin tirmidi oo xadiidkan wariyey ayaa wuxuu yihi oo isaga hadalkiisu ahayn waa dacwo aan anigu idhi unan khayr ula jeeday un sdamidkii hore rabbana laka alxamdu xamda kasiira yihi oo kale hadalkii uu yihi wuxuu leeya may waa dacwo markuu yihi waa dacwatu dacawtu biha arju biha alkhayr waa tirmidii bay ku sugantay waa baryo aan ku ducayso khayrun aan anigu iyo wanaageeda filanayo ee laakiin wax intaa dhaafsan oon ka garanaya ma jirto qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh tamaamu nicmati nicmada tamaamkeedu dukuulu ljanati waa ruuxa ee nicmadu markay u dhammaanaysa nicmo loo dhameeyey waa janno uu galo iyo walfurzu min annaar naar uu ka badbaado annajaatu min annaar taas buu ninkii ku yidhi deed waa duco weyn baaba iska noqon laakiin nicmadu haddii ruuxii adduunye loo raaxeeyo loo raaxeeyo loo raaxeeyo ma janno gelin dee nicmo wixii ma noqonaysee bal waa ka odhanaya marka kaa ahlu naarka ee dadkii ugu raaxa iyo nicmo badan ha adduunyo marka mar keliya saa naarta loo ruubo loo yar wax keliya laga soo saaro ee lagu idhaaho ina aadamu hal maraga bika khayrun qab wuxuu odhanaya weligaa wax khayra ma aragtay weligayba wax khayra maan arag buu odhanaya weligayba markaasoo dee taasi nicmo markaa ma noqonaysa wixii adduunyo ee nicmada tamaamkeedu waa jannaw ruuxu galo naarla kama badbaado markaasuu i suma mara calaa rajulin yaqulu allahuma inii asaluka sabra nin leh ilaahw sabir baan ku weydiisanaya ayuu maray qaala wuxu uhi qad sa'alta rabbaka albala dee sabirku ine waa dhibku haysato loo adkaysta soo maaha waxaad ku ducaysanaysaa waa imtixaan iyo balaayaad ku ducaysanaysaye fasala lcaafiyata waa halka maxrusha caafiya weydiiso oo macnaa waxa weeye ruuxu hadday dee iyadoo dhibaata haysato iyo wax ku dhaceen uu ilaahay sabir weydiiso waa sidii maxmuudka ahayd way fiican tahay ducadiisna way toosantaho ilaahu bal sabir igu arsaaq walow dee caafiyana uu weydiisanayo laakiin iyadoo inay markaa waxba haysan oonay dhibaata haysan hadduu yidhaho ilaahu sabir igu arsaaq waxay ka dhigan tahay de ilaahow imtixaan markaasa sawirsi imtixaan sawirsi markaasaasi marooda weye marka hore caafiyo weydiiso weye ilaahay caafiyo weydiiso adigoo waxba ku haysan ilaahu sabir igu arsaaq waxay ka dhigantay ilaahu imtixaan markaasa mid sabro iga dhigo marka ha weydiiso taase laakiin haddii ay wixi yimaadaan ee wixii ay balaayadii jirto imtixaanka jiro iyada markaa dee sabiroo ilaahay la weydiistaa wax maxamuudu noqonayo qad sa'alta rabbaka albala balaaad rabbigaa iyo imtixaantaad weydiisateen fasal caafiyata war badbaado iyo caafiyo weydiiso wamara calaa rajul waayo de haddii xataa taa ayta iyaad sabriga kale iyaad ur haysaa wamara calaa rajulin yaqulu ya da ljalaali walikraam uu ducaysanaya qaala wuxu uhi sal tirmidi oo kale waxaa kuba sugnaa qad istujiiba laka waa dee xadiis baaba ahaa aliqdu biyada ljalaali walikraam rasuulka ilahi yihi waxaa badsataa laazimtaan markaa ilaahay baryaysaan ya daljalaali walikraam badsada oo taa laazima waa duco weyn weeye ama asmaadiisa waaweyn ee ilaahay laguma baryayo ee aada waaweyn bay aada u mudan buu kala mid yahe ijaabadoodna ay lowdahay tirmidi baa markaa waxa la socotay haddaba ilahay weydiiso waa laga aqbalay ilahay weydiiso qad istijiiba laka fasalwa sal weydiiso ilahay waa ka aqbalay xadaثna farwatu qala xadaثana cabidatu cubayda iyo taala kole cabid cubayda ma jira halkan waa cabidat bnu xumayd weeye waa nin reer kuufo kunyadiisana abu cabdiraحman la yidhi alxada na way u yaqaaneen o alxada waa kii kaboolahay lakin waxay leyihin mala la fadhiisun siyo khaalid oo kale ma taas weeye waa nin atbaacu taabiciintii dhaxa kaba mid ah weeye can yazid bn abi ziyaadin can cabdillaahi bn alxaarisi can cabaas bn cabdilmualib qultu ya rasuul a kole yaziid bn abi ziyaad waa inaynu soo maro taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mida oo markaa daciifaba weyo sanadka kolley halkan dacfi baa ku sugan walow xadiidku laakiin sidiisa marka la eego xadiis inoo sugan uu yahay markaasaa muxuu yihi waa dee markaan eegno duruqdiisa kaliya shawaahidiisa can cabaas bn cabdilmualibi qaala qultu waxaan ihi ya rasuul اllahi calimnii bar shayan shay asal llah bi ilaahay aan ku baryo faqala wuxu uhi ya cabaaso sal ilah alcaafiyata ilaahay badbaado iyo caafiya salaamo weydiiso uma makasi waan nagaaday qaliila in yar waa maalmay ahayd uma jitu waan imi oo wuxuu iri malaaigtan u qaatay duco kooban inayto duco ka weyn buu doonayu rabbi dee uu rasuulka ilaahay bar weydiis baraha isagu uu isaguna ilaahay kuba baryo faqultu waxaa hi calimnii shayan asal llah bi ya rasuul اllahi bar shay aan ilaahay ku baryo oon ilaahay weydiisto ya rasuul اllahi faqala wuxu uhi ya cabaas ya caba rasuuli اllahi rasuulka ilaahay adeerkiyow sal ilah alcaafiyata fi dunya wاlaakhira waxba markaa kaaba maqna haddii taa lagu siiyo waa ta an leenahay asalaamatu bijamiic alaafaati alظaahira wاlbaطina fi daareyn bay caafiyadu noqonaysaa ilaahay caafiya weydiista addunyada inuu ku badbaadiyo salaamo kugu arsaaqiyo badbaado akhirana saas oo kale marka wax alla wax kaa maqnaanaya ma jiro baba man kariha ducaa bilbalaayi allah subxaana watacaala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayka aragnay ee isaguna sigaara taabiciina waxaa meesha yar jira dee mucaadi ibnu jabalna cidi